iyadoo celceliska kobaca wax soo saarka qaaradda lagu qiyaasay inuu hoos u dhacay labadii kun iyo saddex iyo labaatankii dhaqaalaha afrika waxaa weli uu leeyahay adkaysi sida uu toddobaadkan ka sheegay shirka sanadlaha ah ee kooxdan hogaamiyaha bangiga horumarinta afrika ekinwumi adesina The African Development Bank projects that Africa's real GDP growth will rise from 3.1% in 2023 to 3.7% in 2024.
bangiga horumarinta afrika wuxuu saadaal uu sameeyey ku sheegay in kobacan loo soo gaabiyo g b d ee afrika uu ka bilaaban doono saddex dhibic hal boqolkiiba laba kun saddex iyo labaatanka ilaa saddex dhibic toddoba boqolkiiba laba kun afar iyo labaatanka iyo afar dhibic saddex boqolkiiba laba kun shan iyo labaatanka waxaase muhiim ah in la xuso in kala bar wadamada qaaradda oo ah koob iyo soddon dal ay xaqiijiyeen kobacaasi dhaqaale laba kun saddex iyo labaatanka taasoo ka sarraysay tii laba kun iyo labaiyo labaatankii g d p ga ama wax soo saarka guud ee gudaha waxaa loo isticmaalaa in lagu cabiro caafimaadka dhaqaalaha ee dalka sida bangiga afrika oo hadda lixdan jirsada sanadkan adesina wuxuu sheegay in bangiga horumarinta afrika uu mas-uul ka yahay abaabulka maalgelinta si loo horumariyo qaaradda waxay qabtaan shaqadaasi iyadoo ay ku gadaaman yihiin caqabado waaweyn oo caalami ah ayuu yidhi wasiirkii hore ee beeraha nigeria including heightened geopolitical tensions, the disruption of global value chains, rising food and energy prices, increasing debt service payments.
caqabadahaas oo ay ku jiraan xiisadaha siyaasad deegaameed ee kordhaya carqaladaynta ku timid ganacsiyadii dunida u kala gudbayay kororka qiimaha cunnada iyo tamarta kororka bixinta deymaha iyo dabcan saamaynta xun ee isbeddelka cimilada oo meel walba aad ku arkayso laga bilaabo abaaro ilaa daadadka duufaanada ilaa iyo qaababka cimilada aan la saadaalin karin khasaaraha nolosha faqriga iyo kororka miisaaniyadda waddamada qaarkood rabab mihigaana iyo daadad ayaa dhowaan dilay boqolaal qof kumanaan kalena waa ay ku barakaceen guud ahaan bariga afrika halkaasi oo qaramada midoobe ay ku qiyaastay in in ka badan hal milyan iyo bar qof ay saamaysay kenya roobabku waxay dileen in ka badan laba boqol iyo siddeetan waxayna barakiciyeen konton iyo saddex kun oo qof waxayna baabi'iyeen kumanaan dalagyo ah madaxweynaha kenya william ruto ayaa ka mid ahaa madaxdii ka qayb galaya shirkan iyadoo ay wehliyaan madax ka kala socotay wadamada zimbabwe soomaaliya namimiya ruwanda congo brazaville libiya iyo kuwo kale ruto waxa uu sheegay in iyadoo tobanka wadan ee dhaqaalahoodu ugu kobaca badan yahay ay ku yaalaan afrika ay qaaraddu leedahay agabka ay u baahan tahay si ay u guulaysato balse ay wajahaysa caqabado adag oo ah qaab dhismeedka maaliyadeed ee caalamiga ah oo aan la jaan qaadi karin himilooyinka qaaradda We routinely borrow from international markets at rates far above those paid by the rest of the world.
waxaan si joogto ah uga amaahanaa suuqyada caalamiga ah lacago annagoo bixinayna dulsaar aad uga badan tan ay bixiyaan adduunka intiisa kale waxaanan ka sarraynaa ilaa siddeed ama in ka badan toban laab ruto adesina iyo hogaamiyaasha kale ayaa ku baaqaya in dubhabeyn lagu sameeyo qaab dhismeedka maaliyadeed ee adduunka si loo abaabulo ilo dhaqaale oo badan oo ay sheegeen in loo baahan yahay si loo dardargeliyo kobaca iyo horumarka afrika The debt problem faced by many countries, which consume the largest share of national resources and starve development agenda, dhibaatada deynta ay wajahayaan dalal badan kuwaasoo ku bixiya saamiga ugu badan ee hantida qaranka this situation waxaan u gaajoonnaa barnaamijyada horumarinta waxaan nahay natiijo toos ah oo ka mid ah qaabdhismeedka maaliyadeed ee cadaalad darrada ah xaaladdan ma aha oo keliya mid ka dhigaysa deynta mid aan la sii wadi karin laakiin sidoo kale waxay wiiqaysaa kobaca dhaqaale waxay ka hortegaysaa in waddamada ay maalgashtaan mashaariicda adkaysiga dareenkaasi waxaa isna ku raacsan guddoomiyaha guddiga midooda afrika muuse faqi maxamed oo sheegay in weli la dareemayo saameynta cudurka covid sagaal iyo toban ee lagu tijaabiyey dhaqaalaha adduunka oo dhan gaar ahaana afrika Tous nos États membres ont été pris dans l'engrenage d'un endettement toujours pernicieux.
wuxuu sheegay in dhammaan dalalka xubnaha ka ah midooda afrika ay haysato deyn weligeed jiraysa oo halis ah taasoo ka hor istaagaysa kuna qasbaysa inay ku hoos jiraan talabaadka ciriiriga ah ee deeqbixiyaasha inkastoo ay jireen ballanqaadyo badan oo lagu dhimayo culayskan aragti dhaqaale oo la daabacay intii uu socday shir madaxeedka bangiga ayaa waxay soo bandhigtay siyaasado isku dhaf ah oo loo baahan yahay in wax lagaga qabto qaar ka mida caqabadaha haysta qaaradda kuwaasina waxaa ka mid a horumarinta wax soo saarka gudaha iyo kala duwista ilaha soo dejinta ee badeecadaha si wax looga qabto kor u kaca qiimaha cunnada iyo weliba caawinta dubahabeyn lagu sameeyo qaabdhismeedka maaliyadeed ee dunida si ay gacan uga geysato dib uqaabeynta deymaha qaaradda lagu leeyahay